habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka iyo labaiyo labaatanka efemyada geeska africa telefoonada gacanta iyo bogga v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis bisha julaayna waa laba sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddana waxaa wada jir idinku daadiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a ciidamada nabad ilaalinta amisom oo ka baxay magaalada qoryooley hadeer saacaddan kula hadlay wax qoryeelaya ciidan dawladada hab yaraatee ama amisom wax ku jira male amisom waxay ku leedahay anigu amar guud baa soo baxay kuliye cid amartooda ma naqaano amisom ma xarunta amartoo waa laga amray ma naqaano ma dawladda amartay waa faham weyne waxay jira amar guuda soo baxay waa ay soo baxaynaa
sidoo kale waxaad maqli doontaan saamayn intee leeg ayaa bixin la'aanta mushaaraadka shaqaalaha dawladda ay ku leedahay in ciidamada soomaaliya ay ka soo baxaan saldhigyadooda qaarkood marka sanadkan waxaa dhacday madaxweynooyinka aan ka heli jirnay dibadda inaysan noo imaanin ilaa hadda aan wax bixin siya marka waxay keentay in cadayda dhaqaale la galo oo mushaaraad qaarkood ay soo daahaan wasiirka maaliyadda soomaaliya maxamed aadan fargeeti ayaannu arrintaasi ka waraysanay sidoo kale waxaad maqli doontaan doontii gaabnayd iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka
dhaqaalaha maraykanka iyo suuqyada shaqada ayaa waxaa ku soo biray laba boqol iyo saddex iyo labaatan kun oo shaqo taasi oo hoos u dhigtay heerkii shaqala'aanta ee waddanka maraykanka waana heerkii ugu hooseeyey tan iyo sanadkii labadii kun iyo sideeddii waxaana sidaasi lagu sheegay warbixin ay maanta soo saartay wasaaradda shaqada ee maraykanka warbixinta ayaa sheegtay in in ka badan lix milyan oo qof oo maraykan ahi ay shaqooyin joogto ah raadinayaan balse waxa keliya oo ay heleen shaqooyin aan joogto ahayn
ciidamada qaramada midoobay ee ku sugan dalka suudaan ayaa sheegay in jabhadda la dagaalamaysa dowladda waddankaasi ay rasaas ku fureen saldhig ciidamada waddankaasi ku sugan ee qaramada midoobey ay leeyihiin islamarkaana hooy waa kumanaan qof oo rayida oo hore usoo barakacay wararku waxay sheegayaan in weerarkaasi uu hal qof ku dhintay ugu yaraan lix qof oo kalena ay ku dhaawacmeen ciidamada qaramada midoobey oo magacooda loo soo gaabiyo anmis ayaa baahiyey warbixin ay ku faahfaahinayaan goobta weerarkaasi ka dhacay oo ku taalla waqooyiga dalkaasi gaar ahaana ah meesha lagu magacaabo malakal oo ahay gabaad hore uga soo dhigteen kumanaan qof oo shiciba oo guryahooda uga soo cararay dagaaladii hore south suudan uga dhacay waxaanay mas-uuliyiinta anmis intaasi raaciyeen in markii jabhaddu ay rasaasta ku soo rideen saldhigooda iyaguna rasaas kale kaga jawaab celiyeen dadkii dhaawacmay oo mid ka mid a xaaladiisu ay aada u adag tahay ayaa lagu soo warramayaa in lagu daaweynayo cusbitaalada
dembi baadhis lagu sameeyey diyaaraddii transasia ee ku dhacday jasiiradda taiwan ayaa shaaca ka qaaday in duuliyaha diyaaraddu uu baktiyey halkii mishiin ee ay diyaaraddu ku shaqaynaysay wax yar ka hor intii aanay dhicin diyaaraddan ayaa lahayd laba mishiin laakiin mid ayaa xumaaday markii ay hawada gashay waxaana ay ku dhacday webiga dhex mara magaalada taibi ee caasimadda ah iyada oo jebisay biriish baabuurtu maro waxaana ku dhintay lix iyo afartan qof shan iyo toban qof ayaa lagu soo ogay dacwado shilkan la xidhiidha sanduuqa madow ee xambaarsan macluumaadka diyaaradda ayaa lagu maqlayay duuliyaha oo leh si khalad ah ayaan u damiyey mishiinkii shaqaynayay isaga oo rabay inuu bakhtiyo mishiinka xumaaday baaritaanka ayaa lagu ogaaday in duuliyuhu uu bilo ka hor ku dhacay imtixaan tijaabo ah oo ku saabsan sida la yeelo marka mishiinada diyaaraddu xumaadaan iyada oo hawada ku jirta madaxa qaramada midoobey ee ilaalinta nukliyeerka ayaa khamiistan maanta dalka iiraan kulan kula yeelanaya mas-uuliyiinta dalkaasi iyada oo lagu jiro dadaaladii ugu dambeeyey xal loogu raadinayo su-aalaha muddada dheer ka taagan ee ku saabsan barnaamijka nukliyeerka dalka iiraan madaxa hay-adda caalamiga ah ee tamarta iyo atomikada i a e a ee magaciisa la yidhaahdo yukiyo amano ayaa wadahadal la qaatay xogayaha sare ee ammaanka qaranka dalka iiraan cali shamkhani waxaana sidoo kale lagu waday inuu kulan la qaato madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani hay-addan magaceeda loo soo gaabiyo i a e a ayaa sheegtay in saraakiisha lagu waday in ay ka wada hadlaan sidii ugu dhaqsiyaha badan ee xal looga gaari lahaa mawduucyada ay ka midka yihiin sidii loo kala caddayn lahaa baaxadda dhaqdhaqaaqa nukliyeerka dalka iiraan iiraan waxay muddo dheerba diidanayd in ay horu marinayso hubka nukliyeerka waxaana sheegtay in eedeymahaasi lala xidhiidhinaya ay yihiin kuwo aanay waxbaba ka jirin oo ka imanaya dhinaca maraykanka iyo israa'iil
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed aadan ibraahim fargeeti ayaa u sheegay toddobaadkan baarlamaanka in shaqaalaha dowladdu aanay wax mushahara la siinin muddo afar bilood ah xubno ka tirsan ciidamada ayaa iyaguna ka cabanaya mushahar la'aan haddaba arrimaha la xidhiira dhaqaalaha dowladda iyo sababaha bixin la'aanta mushaharka ugu wacan ayaa falastiin axmed iimaan waxa ay ka waraysatay wasiirka maaliyadda waxayna ugu horreyn weydiisay inuu faahfaahiyo sida ay ku dhacday mushahar la'aantu dhibka hadda ugu weyn oo hadda dawladda soo wajahday horta waxa ugu weyn waxaa waaye miisaaniyadii la ansixiyey ee loogu talagalay laba kun iyo shan iyo tobanka ayaa waxay ahayd in kala barobar dakhliga gudaha laga keeno kalo kala barna dibadda laga helo oo mucaawano oo dawladaha kale la siin jiray markii hore marka sanadkan waxaa dhacday madaxweynoyinka aan ka heli jirnay dibadda inaysan noo imaanin ilaa hadda aan waxba helin siyaa marka waxay keentay in cadiyada dhaqaala la galo oo mushaaraadka qaarkood ay soo daahaan marka maxay tahay sababta aan loo helin dhaqaalihii imaan jiray ilan hay-adaha ama wadamada lacagaha bixiya markay daqligu uu istaago ay dowladda ku kabi jireen dabcan waa idiin sheegayaan sababta maxay tahay sababta dhaqaalahaasi uuse u imaan oo ay idiin sheegeen dadkii ama dowladihii idin siin jiray lacagaha soomaaliya sideedaba daa gadaa u fiirisid ma jirin wax heshiis ah ama hal dowlad oo si joogta ah soomaaliya dhaqaaleed ukabi jirta ma jirin sanad walbaba maaragtay hadba wadankii markaas annaga noo diyaar ah ayaan wax ka heli jirnay marka ma ahayn wax heshiis oo meel yaalo oo lagula xisaabtamo wadamadaasi oo deeqahana siin jiray hadday deeqihii ay ay yareeyaan ama ay goostaan maaragtay wax oo waajibaad oo dhinacooda ah ma jirin marka taas waxay keentay marka in dhaqaalaha la sugaayo oo lagu xisaabtamayo waxaa kamid ahaa in cadabaha ay ballan qaadeen jaamacadda carab ay ballan qaaday oo soomaaliya in lagu kabo toban milyan oo doolar bishii oo sanadkaas la ballan qaaday in la helayo ayaa lagu talagelayay marka wadamadii oo yaboohay markii hore oo ugu talagalay soomaaliya inay deeqaha siiyaan hadda wadamadii iyaga dhaqaale xumo haysta oo shidaalkii betroolka hoos u dhacay dagaalo tiro badana hadda ka socda khaliijka marka oo siyaasadeed ayaa isbedelay marka meeshii markii hore ay priority siin jireen inay saacidaan wadamo kale hadda iyagiyaa maaragtay dhibaato badan haysta marka waxyaalaha qaarkood oo lagu sababay taasaa kamid ah wadamada qaarkoodna waxay ku jiraan wakti oo doorasho iyo election ay ku jiraan marka waxay u talagaleen marka doorashooyinkaas uun laga baxo uun inay maaragtay soomaaliya usoo jeestaan marka arrimo noocaasa jiro mogi ma jiro wax hadda waadix ah oo wadan uu yidhi maaragtay deeqihii waa idinka goosanay sababahaas idinka goosanayden ma jiraan daqliga ka soo xarooda dekadda iyo eroboorka muxuusan ugu filnayn ugu yaraan ciidamadoo kale in mushaarkooda lagu bixin karo ma yahay daqli ku filan in mushaarka ciidamada lagu bixiyo
dakliga anagna soo gala hadda waxa ugu weyn waa dekeda dekeda iyo erboorka ayaa ugu weyn lakli hadda aanu soo galo marka laisku celceliyo toban milyan oo gaara bishii tobankaas milyan waxaan ku wadnaa dowladii dhan aan ku wadnaa ciidamada keligood ayaa waxay u baahan yihiin bishii toddoba milyan oo doolar haddii laisu geeyo howlgaladooda musaaaadkooda iyo maaragtay raashinkooda laisu geeyo saddexda milyan soo hartay dowlad laguma wadi karo waxaa jiro maaragtay wasaaradihii inay shaqeeyaana la rabaa xukuumadda inay shaqeysaa la rabaa maaragtay maamulaha dhismaa in laga shaqeysiya la rabaa xaalada emergency soo baxaay marka waxaas dhan waxay u baahan yihiin in maaragtay dawladda ay kaafiso marka kuma filna dakligaasi marka in mushaaraadka dhan boqolkiiba boqol inta la bixiyo dawladdiina ay shaqeyso marka taas waxay keenaysaa in wax kasta la beeqaamiyo marka waxyaalaha u xoog aan saarnay waxaa kamid ahayd in maaragtay la bixiyo raashiinka oo kale aysan raashiinka ka go-in ciidamada uusan ka go-in isla markaasna mushaaraad qaarkood la bixiyo waxaa kaloo muhiim ah in la xuso sanadkan gudihiisa january waxaan bixinay laba bilood oo mushaaraadkii ka baaqday ciidamada qalabka sida oo sanadkii hore ah oo november iyo decemberna waa bixinay hal bil sanadkan waa bixinay marka shantii bilood lasoo dhaafay yani saddex bilood mushaarkooda aan bixinay oo laba bilood ay tahay laba bilood oo sanadkii hore ay ciidamada ay ku lahaayeen dowladda marka intaas dhan waa waa isla maareynay marka laakiin ma lama helin boqolkii boqol sidii la rabay sababtoo dakhliga oo wadanka dhan in lagu wada loo baahayn toban milyan kuma filmaan waxaa jira in baarlamaanku aanu weli mushaaraad qaadan ciidamaday qalabka sidee soomaaliya ay ka soo baxayaan aagagoodii iyo xarumahoodii dhaqaale xumo keliya sidee lacag la-aantu u taabatay howlihii dowladda ma idiin muuqataa saameyn muuqata oo dhaqaale xumada ay ku yeelatay howlihii laga rabay dowladdu inay qabato si aada iyo aada si aada iyo aada u saameysay meel kasta way saamaysay waa mid waxaa dan moralka iyo maaragtay ciidamada maaragtay oo meelaha qaarkood ay kasoo baxeen la sheegayo taas waa waxa ugu muhiimsan oo hadda la la la la arki karo taasna waxay maaragtay saameynka ku yeelan kartaa nafka amnigay ku yeelan kartaa wasaaradihii haddii aysan helin maaragtay adeegii xafiisyada iyaga nafka ma shaqeyn karaan waa la soconaa xildhibaanada sidoo kale waxay degan yihiin hotele ay degan yihiin maaragtay familiyaha ku xiriira marka waa waa dareemi karnaa dhibaato weyn ayay ku yani saameyn ay ku leedahay bulshada laakiin alxamdulilah hadda waxaan ku kalsoonnahay in maaragtay intii ugu culus cuslayd inaan kasoo gudubnaan aan aaminsannahay oo hadda wixii ka dambeeya un maaragtay un uu fududaanayso maaragtay xaaladda ayaan aada iyo aada u aaminsannahay waan ku kalsoonahay in maaragtay dhibka u weynaa hadda aan kasoo gudubnay wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed aadan ibraahim fargeeti oo khadka telefoonka ugu warramayay falastiin axmed iimaan halkaad kala socoteenna waa v o a
ciidamada nabad ilaalinta ee amisom ayaa la sheegay inay ka guureen mid ka mid ah laba saldhig oo ay ku lahaayeen magaalada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose ciidamadan ayaa la sheegay in ay ku sugan yihiin duleedka magaalada ilaa iyo haatanna ma kala cadda sababta bixitaankooda waxaanay daba socotaa ciidamo hore uga soo baxay magaalada awdhiigle iyo weliba deegaanka kale oo loo yaqaano mubaarak gudoomiyaha degmadaasi qoryaaley maxamed xaaji cusmaan ayaa sheegay in ciidamada amisom ay magaaladaasi ka baxeen sidoo kalena ay kooxda al-shabaab ku sugan tahay duleedka degmada maxamed xaaji cusmaan oo ah gudoomiyaha qoryooley ayaa khadka telefoonka ugu waramay ismaaciil xuseen farjar hadda saacadda aan kula hadlaayo ciidamada amisom waa soo warabixeen magarta waan gartay marka ayaa gacanta ku haya ciidamada dawladda hore u joogay kuwa amasom kuwa dawladda hal bil ka hor ay ka guureen hadeena waxaa jooga ciidamada amasom amasom ayadana saaka ka guurtay magarta waan gartay hadeera saacadan kula hadlaya wax qoryeelaya ciidan dawladada hab yaraatee ama amasom wax wax ku jira male cid alla cid gacanta ku haysaa ma jirto ayaan u fahmay hadalkaaga waa tabkaas wey cid alla cidda gacanta ku haysa ma jiraan laakiin shabaabkana kuley waxay waxay taagan yihiin daafaha magaalada magarta waan gartay marka al-shabaab iyagu magaalada may soo galeen gudaheeda weli ma soo gaen laakiin haddan kula hadlaayo meel magaalada hal kilomitr ujirt taagtaagiyiin laakiin inay caawa soo galaan waa laga yaabaa maxay uga baxeen amisom ama ciidamada kale ciidamada milatariga horta hal bil ka horey meesha ay ka taageen dhimarka taageen dhimarkaan la hadlay aan wareysan waa yidhahdeen anigu meesha xaquuq kuma haysano wax dhaqaale iyo mushaaraad iyo wax kuma haysano hub isku filay ma haysano qaabkaasay uga tageen haddana hal bil kabacdi bil waxaa ka baxay meesha qolada yidhahdo amisom ma garta waan gartay marka amisom maxay uga baxday amasom waxay ku leedahay anigu amar guud baa soo baxay kuliyey cid amartay ma naqaano amasom ma xarunta amasom waa laga amray ma naqaano ma dawladda amartay waa fahmi weyne waxay tiri amar guuda soo baxay waa iskaga baxaynaa marka ma qoryoole keliya ka baxeen mise deegaano kale ka baxeen baa jira amisom oo u dhow dhow qoryoole deegaano badanay ka baxeen waa sida waxay ka baxeen degmada qoryoole iyo magaalada galweyn waa ka baxeen waxay ka baxeen awdheegle mubaarak waxay ka baxeen meesha layihaha toortoorow oo saacadii ugu dhow ala qabtay hadda maalmo kahor ala qabtay haddana adibay ugu baxeen ma garatay ilaa ileego shabeellada hoose meel shabeella hoose meel dhima maba jirto inta badan bu ciidamada militariga iyo iyo amisom aada u baneeya
waan gartay waxaan ogeyn markii amisom gacanta ku dhigaysay degmada qoryooley iyo deegaanadan kale in askar badani kaga dhimantay haatan waxaad ii sheegtay inay ka baxeen marka maxaa isleedahay baa keeneen xilligan in sidaa sahlan ay u faaruqiyaan wallahi no dabcadaha soomaalida ma naqaano waxa way meeshii ku shilin u baahan hadhow soomaalida waxay ku bixisaan laba labaatan kun ama laba boqol oo kun anigu dowladda ayadana waa u sheegnay intaysa amusanka bixi muddo kale hala soo celiyo aan iri degmada maalidu waa lagu baabaayoy waxa la qabtay laba kun afar iyo tobankii maarso ee la qabtay haddeera laba kun iyo shan iyo tobankii waa bishii june oo luuli soo ma aha marka hal sano ilahay joogan ibarkaliya amusan waa ka dhaqaysay marka umaleya maya marka had dowladda qaabkeeda ha u wado iyo qaab amusan anigu waxa fahmi karta maaniga marka ma cabsi baa iminka laga qabaa in al-shabaab ay iminka magaalada gudaheeda soo gasho mise meelahaasun bay ku ekaanayaan bay kula tahay maya taasoo laa wax shaki shaki kaagama jirin in al-shabaab magaalo imaanayso al-shabaabna iyo ciidamada dowladana boqol jeer waxaa ku badan iyo gaadiid iyo dhaqaala haysa ciidamada dowladda marka ciidamada dowladda iyo amusa kalsooni ma hayaan midarka waan gartay marka adiga maxaa kuu qorshaa maamulkiini gobolka wallahi maamulka gobolka kuley waxaa noo qorshaa wiix allaale markay dowladda ay ku kasadaa noo qorshaa anaga dowlaha hadday mar labaad ay dib is ogaabiso oo meelihii ay kasoo baaday ay dib u hanasana oo kaa shaqaynaynaa ha hadday sisaa uu soo bax ay tahayna bilahi tawfiiq marka adigu magaaladaad ku sugan tahay xilligan may may aan magaalada hadda waa ka tegin kani kaasi wuxuu ahaa maxamed xaaji cusmaan oo ah guddoomiyaha degmada qoryooley oo u waramayay ismaaciil xuseen farjar dhinaca kalena maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa dib u qabsaday deegaanka mubaarak oo ay ka baxeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom waxay timid arrintani iyadoo habeenkii xalay ahayd ciidamada amisom sidoo kale ay ka baxeen degmooyin ay ka mid tahay degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose guddoomiyaha awdhegle maxamed aweys abuukar ayaa sheegay in al-shabaab ay gebi ahaanba la wareegtay dhammaan saldhigyadii ay ciidamada amisom ka baxeen guddoomiyaha ayaa v oda u sheegay in dadweyne badan ay ka barakaceen deegaanadaasi isaga lafahantiisuna uu halkaasi ka cararay lugna uu ku tegey degmada afgooye khadka telefoonka ee afgooye ayaan guddoomiyaha waraysi kula yeeshay aad iyo aad aa umahadsan waa sax ciidamadan amisom meelo badan ay joogeen ayay faarijiyeen oo ay ka tageen keligood iskood ay go-aan u qaateen inay degmada ay kaga baxaan iyadoo wax wargelin ah degmada aan la siin gobolka aan la siin markaan dowladda dhahe inay siinan kale xalay ay ahayd way kasoo wada baxeen amison halaskiyo amison oo hadda degmada udhiglaajeeda la dhihi karo ma jiraan waa sax way kasoo wada baxeen marka dhinacay u kaceen ma garan karno wallahi haddii ay wax kuu sheegeen way keenaan lahayd iyagoo wax qadarin aan siin shacab ahaan iyo maamul ahaan intaba iyagoo wax qadarin siin oo aha ugu yaraan aan u sheegin hataa waa meesha waa ka tegeyna iyagoo aan dhigin ay iska tegeen ka tegitaankooda ugu dambeeyey san shalay ma tii ka horreysay waxaa meesha lagu waayey awoodii ciidan oo military ahaan oo ciidanka soomaalida la awoodooda baday eegaa ku dhisneed mar alla markay soo baxeen waa waxay dhacday aniga oo gudoomiya xafiiskay inay tagaan gurigay ay tagaan baabuurkay qaataan gurigay ay gubaan nin oday oo muxtarim ah oo xaji xasan nuur la yidhaahdo ay gurigiis kala baxeen ilaa iyo hadda gacantooda ku maqan yahay shacab kaloo dartooda intooy oo barakacay oo hay guryahoodii ku noolaayeen beerahoodii ku nooleen ka tegay ka carreen waa jiraan marka waxaa malaynaysaa shacabka u dhegno kale in ay ugu talagareema in sidaasoo kale loo laayin waa tahay marka ma shabaab baa waxaa samaynaya shabaab baa samaynaya waxa shabaab baa samaynaya saldhigyadii hadda ay ka baxeen ciidamada amisom ma al-shabaab baa gacanta ku haysa mise waa ay maran yihiin ha ha ha waxaan dhihi karnaa boqolkii sagaashan hadda al-shabaab ayaa gacanta ku haysa tortero ugu dambaysa way kasoo baxeen shabaab baa gacanta ku haysa dawla mubaarib la yihahdo ay kasoo baxeen shabaab baa gacanta ku haysa awdhegla ugu dambaysay xalay wax ciidan jooga male waxayna u dhigantaa caawoo kale inay soo galaan ay shabaab gacantooda gasho waxaan dhihi karnaa marka boqolkiiba awdhegle waxaa gacanta ku haya shabaab ciidamadii dowladdu aawa iyagu haba yaraatee hal ciidan oo askari ah soomaaliya ma joogo anigoo hadda afgooyaan joogaa afgooyaan joogaa markaan ku leeyahay toddoba saa wax ka badan xalay ilaa iyo saaka ayaan soo lugeynay haddana afgooy soo gaaray lugaana ku imid lug dowladda mala hadashin oo arrintan ma u bandhigteen wallahi adiga hadda ma gudmidihii maamulka degmadaan ahay gobolkaan gaarsiiyey dabcan gobolkan dowladda ahay inuu gaarsiiyey macquul laakiin anigu kale maamulka gobolkaan gaarsiiyey sida guddoomiyaha gobolka kale si degdegan ku gaarsiiyey horeyna sidaasoo kale aan u gaarsiinay in badan idaacadaha waan ka hadlaayay marka dayacaad oo intii la doono ah oo oo aan micnihii lala jeedin aan fahmi karin oo la dayacay shacabkii lalaayay ka dhigan tahay dabcan dowladda dhexe waa la gaarsiiyey haddii aan gobolka gaarsiiyey
gudoomiyaha degmada awdheegle maxamed aweys abuukar oo khadka telefoonka ee magaalada afgooye igu warramay halkaad kala socoteenna waa v o a
subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington haatanna dalka masar dabley ayaa maanta askari ku dishay agagaarka magaalada caasimadda ee qaahira arrintan waxay ku soo beegmaysaa iyadoo shalayto gobolka sinai ay kooxo xag jira oo la sheegay inay xidhiir la leeyihiin ururka daacish ay weerar istabajooga ku soo qaadeen xarumo milatary haddaba si aanu faahfaahin dheeraada uga helno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalkaasi iyo gobolka sinai waxa uu goo dhaweyto xuseen barre aadan khadka telefoonka kula xidhiiday wariyaha v o wda ee qaahira xuseen cusmaan saxnuuni waad mahadsan tahay xusein sida ay sheegayaan warbaahinta masaarida ciidamada milatariga ayaa weli wada dagaal ay kula jiraan waxa ay ugu yeereen kooxaha argixisada ee ku dhumaalaysanaya gobolkaasi sinai sidoo kale xal ilaa iyo saakey aroortii ayaa waxaa socday duqeymo ka dhan ah islaamiyiinta ee ka tirsan ururka daacish kadib markii qaraxyo ay ka dhaceen magaalada cariish ee gobolka sinai afhayeen u hadlay milatariga masaarida ayaa sheegay in howlgallada ay wadayaan ilaa gobolka sinai laga sifeeyo waxa uu ku sheegay canaasiirta argixisada ee ku sugan halkaasi sidoo kale xuseen ciidamada ayaa sheegay in toddoba iyo toban ay uga dhimatay dagaalkii shalay ka dhacay aagaasi oo afar ka mid ah yihiin saraakiil sidoo kale afhayeen u hadlay milatariga ayaa sheegay inay dileen in ka badan boqol dagaalyahanada islaamiyiinta laakiin wargeysyada dalkani kasoo baxa ayaa sheegay in dagaalkii shalay lagu dilay ugu yaraan afar iyo lixdan qof oo badankooda ay yihiin ciidamada masaarida xuseen maxay tahay markaas sababta keentay in gobolka sinai ay kooxda daacish ama kooxaha xagjirka ah ugu awood bataan dhab ahaantii arrintaasi xeeldheerayaasha masaarida iyo warbaahinta masaarida ayaa si weyn falanqeyn ugu sameynayay sanadihii lasoo dhaafay waxa ayna inta badan ay sheegaan in gobolka sinai uu ka mid yahay gobolada maamulka dowladda ama dowladda masaarida ama dowladda masar aysan si weyn aysan wax uga qaban dhinacyada shaqa la-aanta fakriga horumarka dhinaca bulshada sidaas darteed waxa ay leeyihiin cabashada ay cabanayeen dadyowga halkaasi degan iyo weliba gobolka sinai oo xuduud la leh magaalada ghaza ee dhulka reer falastiin iyo israel iyo dhinaca kale oo laga yaabo dalka masar inay ka dhowdahay xuduud ay xuduud ay la leedahay dalkaasi libya marka waxay leeyihin arrimahaasi ayaa sahlayay in kooxaha islaamiyiinta in ay ku xoogeystaan halkaasi waxa ayna cirka ay isku shareertay wixii ka dambeeyey sanadii labada kun iyo saddex iyo tobanka markii xilka laga tuuray madaxweynihii islaamiga ahaa ee maxamed mursi falalkan argagixiso sidee bay u saameeyeen caasimadda qaahira dhab ahaantii shacabka masaarida guud ahaan dalka masar ku nool gaar ahaan dadka ku nool magaalada caasimadda ee qaahira ayaa walwal weyn ka muujinaya xiisadaha kusoo kordhay dalkooda qaar ka mid ah shacabka masaarida oo la hadlaya warbaahinta maxalliga ayaa sheegay inay ka walwalsan yihiin in dalka masar uu galo dagaal sukeeye sida ka jirta qaar ka mid ah wadamada carabta sida libiya syria iyo yemen dhinaca kale waxaa jira baaqyo ay bixinayaan xeeleerayaasha masaarida oo ah in si xigmad ah looga gudbo xiisadaha kasoo cusboonaaday gobolka sinai iyo magaalada qaahira islamarkaasina la raadiyo xal lagu bixi karo arrimaha ka taagan dalkani siyaasad ahaan iyo amni ahaan intaba marka waxaa la dhihi karaa guud ahaan dalka masar waxaa laga dareemayaa jawi kacsanaan ah oo dadyooga masaariduna si weyn ay u hadalhayaan xaaladaha dagaal ee kusoo kordhay gobolkaasi sinai madaxweyne cabdifatax xasiisi ilaa iminka ma ka hadlay arrimahan dhab ahaantii waxaa la dhihi karaa xukuumadda dowladda masar ayaa arrintaasi iyo madaxtooyada dalkani masar uu madaxweynaha cabdifatax siisi joogo si weyn ayay uga hadleen haddii aan ka hormaro xukuumadda dalka masar ayaa sheegtay inay kordhinayso dagaalka ay kula jiraan kooxaha argixisada sidoo kale madaxtooyada wadankani xafiiska madaxweynaha ayaa maalintii shalay waxaa kasoo baxay wareegto lagu sheegayo qaanuun cusub oo lagula dagaalamayo argixisada sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda masaarida ayaa sheegtay in ciidamada amniga maalintii shalay ay dileen saddex iyo toban ka mid ah ururka aqwaan muslimiinka xili ay qorsheynayeen falal argixiso waa sida lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha gudaha laakiin warmurteed ka soo baxay ururka aqwaan muslimiinka masaarida ayaa lagu sheegay xuseen in dadka lagu laayay ama aan idhaahde in dadka laga laayay ururkaasi ay ahaayeen guddiga kaalmaynta dadka ku xiran xabsiyada waddanka masar iyo agoonta
wariyaha v o eda xuseen cismaan saxnuuni oo ku sugan qaahira wuxuu khadka telefoonka ugu warramaya xuseen barre aadan halkaa dhegeystayaal nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idkan ugu talagalnay bisha barakaysan ee ramadaan
wakiilka arlada joogiina aadami weeye idayla warkaysadan wada rumayno waqaada nebi muxamed maali weydaaran maaye warweli maaye raxmaanka weheshada xayuun xayuun yaa qayuun aye qulubana waqfir qulubana yaa xayuun yaa qayuun xayuun xayuun yaa qayuun wowgii qur'aanka la ii waraabsheeg warweli maaye raxmaanka weeshada xayuun xayuun yaa qayuun axye qulubana waqfir qulubana yaa xayo yaa qayuun xayuun xayuun yaa qayuun axye qulubana waqfir qulubana yaa xayo yaa qayuun khayrkan naftayda kubaaniyaayo walaala intanahan ka jira wax yeelo islaamnimo waa maqsaani oo wada jir weeye dulweeli maaye raxmaanka weeshada xayuun xayuun yaa qayuun axye qulubana waqfir dunuubana yaa xayo yaa qayuun xayuun xayuun yaa qayuun أحيي قلوبنا واغفر ذنوبنا يا حي يا غيوب waab ka galayoindhaa xuma weysanayan waamiyaayo waqtigu eedaam baxaaba weysadam maseege waweeli maaye raxmaanka weeshada xayuun xayuun yaa qayuun axye qulubana waqfir qulubana yaa xayo yaa qayuun xayuun xayuun yaa qayuun axye واغفر ذنوبنا يا حي يا قيوم maqashaan waabka galayo indhaa xuma weysanayan waabiyaayo waqtigu eedaam baxaaba weysada maseege walweli maaye raxmaanka weeshada xayuun xayuun yaa qayuum axye qulubana waqfir dunuubana yaa xayo yaa qayuum xayuun yaa qayuum axye قلوبنا واغفر ذنوبنا يا حي يا قيوم koleyteeba waan ogsoone wadnaha ku hayaa wejiga alla inaan hortago waxaan si walaacsadaa webiyada jannada welweli maayi raxmaanka weheshada xayu xayu yaaqayo allah acaye qulubana allah waqfir allah qulubana allah yaa xayo yaaqayo xayu xayu yaaqayo allah أحيي قلوبنا الله واغفر الله ذنوبنا الله يا حي يا غيوب inuu waadi dili koley teeba waan ogsoone wadnaha ku hayaa wejiga alla inaan hortago
waa hagaag dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a idaacaddeennii fiidnimo ayaanu ku guda jirnaa meel kasta waad naga maqlaysaan ramadaan kariim baanu idin leenahay wakhtigaa inoo hadhsan waxaad ku maqli doontaan doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii taxanaha ahaa ee dhowaanahan baanu kaga hadlaynay teknolojiyadda iyo weliba ammaanka dhinaca internetka iyo qodobo kale marka horese wararkii caalamkao kooban
dhaqaalaha iyo suuqyada shaqada ee maraykanka ayaa waxaa ku soo biiray laba boqol iyo saddex iyo labaatan kun oo shaqo taasi oo hoos u dhigtay heerkii shaqala'aanta ee waddanka maraykanka waana heerkii ugu hooseeyey tan iyo sanadkii labadii kun iyo sideedii waxaana sidaasi lagu sheegay warbixin ay maanta soo saartay wasaaradda shaqada ee maraykanka ciidamada qaramada midoobey ee ku sugan dalka south sudan ayaa sheegay in jabhadda la dagaalanta dowladda waddankaasi ay rasaas ku fureen saldhig ay leeyihiin ciidamada qaramada midoobey ee dalkaasi ku sugan islamarkaana hooy u ah kumanaan qof oo rayid ah oo hore u soo barakacay wararku waxay sheegayaan in weerarkaasi hal qof ku dhintay ugu yaraan lix qof oo kalena ay ku dhaawacmeen ciidamada qaramada midoobey oo magacooda loo yaqaano anmis ayaa baahiyey warbixin ay ku faahfaahinayaan goobta uu weerarkaasi ka dhacay oo ku taalla waqooyiga dalkaasi gaar ahaana magaalada lagu magacaabo malakal oo ay gabaad u ah kumanaan qof oo guryahoodii ka soo cararay dagaaladii hore uga dhacay dalkaasi south sudan waxaanay ciidamadaasi nabad ilaalinta ee anmis intaasi raaciyeen in markii jabhaddu ay rasaasta ku soo furtay iyaguna ay jawaab ku celiyeen
dambi baadhis lagu sameeyey diyaaraddii transasia ee ku dhacday jasiiradda taiwan ayaa shaaca ka qaaday in duuliyaha diyaaraddu uu si khalada u bakhtiyey halkii mishiin ee ay diyaaraddu ku shaqaynaysay wax yarun ka hor intii aanay dhicin diyaaraddan ayaa lahayd laba mishiin laakiin mid ayaa xumaaday markii ay hawada gashay waxaanay ku dhacday webiga iyada oo jebisay bariish baabuurtu ay marto bartamaha magaalada caasimadda ee taibi waxaana ku dhintay lix iyo afartan qof shan iyo toban qof ayaa lagu soo ogay dacwado shilka la xidhiidha sanduuqa madow ee diyaaradda ayaa laga maqlay duuliyaha oo la hadlayay kaalihiisa isagoo leh si khalad ah ayaan u damiyey mishiinkii shaqaynayay isagoo rabay inuu baktiyo mishiinka xumaaday madaxa qaramada midoobay ee ilaalinta nukliyeerka ayaa khamiistan maanta ah waxa uu saraakiisha dalka iiraan kula kulmay magaalada tehraan iyaga oo lagu jiro dadaalkii ugu dambeeyey xal loogu raadinayo su-aalaha muddada dheer ka taagan barnaamijka nukliyeerka dalkaasi iiraan madaxa hay-adda caalamiga ah ee atomikada ee magacooda loo soo gaabiyo i a e a yukiye amano ayaa hadalkaasi waxa uu wadahadal kula yeeshay xogayaha golaha sare ee ammaanka qaranka iiraan cali shamkhani waxaanu sidoo kale lagu waday inuu la kulmo madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani
halkaad dhegaystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a madaxa shaqada kasii tegaya ee qaramada midoobey u qaabilsan xiriirinta howlaha bini'aadanimada ee soomaaliya filip lazarini ayaa sheegay in soomaaliya ay u jihaysatay waddada horumarka kadib sannado badan oo fowdo ah balse waxa uu sheegay in toddoba boqol iyo soddon kun oo qof ay weli haysato xaalad cuntayari oo aad u daran wariyaha v o eda gabe josalow ayaa warbixintan kasoo diray nairobi falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo koobaysa labadii sano ee lasoo dhaafay ee uu ahaa xidhiiryaha howlaha bini'aadanimo ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya filip lasrini waxa uu gacan ka geystay kasoo kabashadii dalka ee abaarta isagoo xaqiijiyey qaabka iyo howlaha dowladan cusub diblomaasigan reer swiss ee hadda soo gebagabeeyey muddaxileedkiisa ayaa waxa uu khamiistii dhoweyd sheegay in uu arkayo calaamada wanaagsan Mogadishu, for example, you wouldn't recognize. You have traffic jam.
muqdisho you have, ma uh, aqoonsan karaysid traffic lights, tusaale ahaan you waxaa ka have, uh, jira new saxmadda airport, you baabuurta have, uh, waxa ay leedahay nalalkii baabuurta kala hagayey waxa ay leedahay garoon diyaaradeed oo cusub waxa kale oo ku yaala mid ka mid a cusbitaallada bariga afrika ugu casirsan dhawaaqa dubaha oo calaamad u ah dhismaha aad bay dhegahaagu u maqlayaan waxaa jira tiro dad ah oo qurbojoog ah oo dalka dib ugu soo laabanaya iyaga oo doonaya in ay maalgashi sameeyaan dabcan waxaa weli jira caqabado la wada ogyahay maleeshiyaadka al-shabaab waxay weli sii wadaan in ay weeraraan oo ay bartilmaameedsadaan xubnaha dowladda iyo kuwa beesha caalamka guud ahaan dalka kuwaasoo dibudhac ku ah howlaha bani'aadanimada laasarine ayaa sheegay in xaaladda ammaanka ay ahayd caqabadii ugu adkayd ee soo marta muddadii uu xilka hayey During my tenure, we have been uh, uh, directly targeted six times.
muddadii aan xilka hayey waxaa si gaar ah naloo bartilmaameedsaday ilaa lix jeer waxaa nalaga dilay ilaa toddoba ka mid a shaqaalaheenna caalamiga ah waxaa jira tobaneeyo shaqaale ah oo kale oo iyana la dilay taxadar walba oo aan samaynay weli waxaannu nahay bartilmaameed inkastoo dalka uu ka soo kabsaday inta badan macluushii labadii kun iyo kow iyo tobanka haddana qaramada midoobey waxay sheegaysaa in toddoba boqol iyo soddon kun oo qof oo ku dhow boqol tobankiiba bulshada guud ahaan soomaalida in weli ay haysato cunno yari aad u daran lasrine ayaa sheegay in waddanka soomaaliya uu u baahan yahay in la sii wado taageerada beesha caalamku ay siiso si looga badbaado dhibaatada lama filaanka ah oo mustaqbalka timaada wuxuuse qiray in caqabado badan oo ka jira caalamka ay adag tahay in lasii wado deeqaha la siiyo soomaaliya We are aware that there, are, there is a competing waan la soconaa in ay environment, jirto but we have xaalado also iska to hor make imanaya sure balse that waa this inaannu xaqiijinnaa in rajadan wanaagsan ee socota aanan la iska ilaawin iyada oo si deg deg ah meel la isaga dhigayo qorshaha gargaarka bini'aadanimo lasrini waxa uu qaban doonaa howl cusub oo ah xiriiryaha howlaha bani'aadanimo ee dalka libnaan waxaa bedelaya peter tikalerk oo ka soo jeeda dalka netherland horeyna uu ahaa madaxii howlaha bani'aadanimo ee qaramada midoobey ee dalka hayti iyadoo la filaya in howshiisa ay bilaabato labiyo tobanka bishan juulaay
aad ayay umahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha v o eda gabe joselo halkaad kala socoteenna waa v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali dot com bugga v o a somaly com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
haatanna kusoo dhowaada barnaamijyadii taxanaha ahaa ee toddobaadkan baanu kaga hadlaynay tiknolojiyadda gaar ahaana amniga dhinaca internetka qaybtii afraad uguna dambeysay ayaanu idiin soo gudbinaynaa waxaana inoo soo diyaariyey oo soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar
haddiiba xogtaadu ay dhex taallo kombiyuutar ku xidhan dhinaca internetka way adag tahay in xogtaasi ay ammaan ka tahay in cid kale ay og tahay waxaan xasuustaa ereyo ku jiray hees uu qaado xasan aadan samatar oo ereyadayda beyd ka mid ah uu yahay waa runtii wax waliba waxay ammaan yihiin inta ay adiga kuu kooban yihiin hadalka haddii aad cid kale u sheegtid ma noqon karo sir adig kuu gaar ah si la mid ahna haddii aad macluumaadkaaga dhex geysid dhinaca internetka iyana waa la mid xilliganse wax walba oo nolosha taabanaya waxay dhex yaalleen dhinacii internetka tusaale ahaan biyihii laydhkii hagistii gaadiidka kala duwan caafimaadkii ammaankii iyo wixii la mid ah dhammaan internetka ayay ku xidhan yihiin dhammaantoodna waxaa laga maamulayaa kombyuutarro waxaa suuragal ah hal qof oo gurigiisa iska jooga oo kombyuutar haystaa in uu dhaafo xayndaabka kombyuutarada laga maamulo shirkad isla markaana uu magaalo dhan laydhkeeda ama biyaheeda joojiyo injineer maxamuud jaamac xaamuud waa khabiir la taliya maayo clinic oo ah xarun caafimaad oo ku taalla dalkan maraykanka wuxuu ka hadlayaa heerka cabsida ee la qabo bahashatan dhinaca qura uma socotee qolooyin qolooyinka maraykankana qudhoodu iyaguna wa waa isticmaalaan waxa kan maxay tahay in in la kala xado waxaa lagu kala duwan yahay tan mid waxa weeyaan la dagaalaan toos ah oo ay iyagu tan ay weyn uga ka baqayaan waxa weeyaan infrastructureka laakiin hadda wax kasta computer buu ku xidhan yahay nalku computer baa ku xidhan yahay trainada socda computeray ku xidhan yihiin dayuuradaha waxaa hagaa computeray ku xidhan yihiin tan ugu badan oo ay ka baqayaan iyadu maaha tan macluumaadkan qura la xadaye waxa weeyaan inay argagixis geliyaan oo ay nalka waddanka oo dhan da isku xidho inay inay disruption ku sameeyaan ama ama joojiyaan ama qaar damiyaan taasaa horta ugu badan waxa qura oo laska laiska difaacaye tan kale oo macluumaadka la xadayo iyadu taas waxay ku kalifaysaa inay iyaguna u difaac u samaystaan oo wax la yidhaahdo redundancy nacamsoo barnaamijyada la sameeyo bay sameynayaan barnaamij aan haddii kan hore lasoo dhaafo aan mid kaloo ka dambeeya jiro oo kaa haddii lasoo dhaafo mid saddexaad oo oo difaacaya jiro marka waxay hadda gaadhayaan inay gaadhaan in sidii loogu kala hormari lahaa difaacaas xilligan waxaa bilowday olole la doonayo in kor loogu qaado ilaalinta macluumaadka gaar ahaaneed ee dadka arrintan ayaa isu beddeshay dhaqdhaqaaq caalami ah oo ku fiday waddamada reer yurub taas oo dadku dalbanayaan in macluumaadkooda gaarka ah la tixgeliyo waa kan brofesor liibaan cabdulaahi cigaal oo jaamacadda george mason ka dhiga cilmiga dabagalka dembiyada ka dhaca internetka shirkadaha qaarkood aada bay ugu taxadiraan dadka macaamilta ay la leeyihiin inaana loo dhicin xogtooda iyo waxyaabahooda inaan la ogaan yurub waxay bilowday in ay isweydiiyaan in ay helika maaragtay helaan xuquuqda shacabka sida ay maraykanka u leeyihiin consumer privacy iyo consumer protection maraykanku waxay leeyihiin shacabkooda waxay leeyihiin wax la yidhahdo consumer privacy iyo consumer protection laakiin yurubta inta badan ma ma ma ma laha marka hadda waxaa dacwad ka bilaabatay yurubkii ama germanyba ha noqotay dadkii shacabkii inay yidhahdaan maraykankii wuu leeyahay shacabkooda waxay leeyihiin maaragtay consumer privacy ama consumer protection iyadoo laga difaacayo wax walbaba annagu maxaan u lahaan weyn kasakoo qaababka suuqa madow waxaa jira habab kale oo ganacsi ahaan looga fekero in la dhaawaco kombyuutarada waxaa laga yaabaa in la soo saaro barnaamij waxyeelaya kombyuutarkaaga isla markaana loo diro kombyuutarro badan haddana waxaa laga yaabaa in maalmo kadib inaad aragto iyada oo la xayeysiinayo barnaamij kale oo daaweynaya xanuunkii kombyuutarkaaga ku dhacay waxaana lagu odhanayaa waa antifayraskii u dambeeyey sannad walbana waa in cudur la sameeyaa si loo iibsado antifayraska wakhtigaas soo baxay waxaadna arkaysaa antifayras laba kun iyo afar iyo toban ama laba kun iyo shan iyo toban ama laba kun iyo lix iyo toban cabdirashiid maxamed aadan oo ku magac dheer cabdirashiid jeeni wuxuu bartay cilmiga farsamada casriga ah wuxuu sawir inaga siinayaa siyaabaha ugu habboon ee loo ilaalin karo xogta ku kaydsan kombyuutarada qofku waa inuu hubiyaa horta ugu horrayn macaamilkiisa iyo internetka meelaha uu booqanayo websayada uu gelayo baraha bulshada ee uu booqanayo inuu waxaasoo dhan hagaajiyo aanu softwareku doono ku duubin combyuutarkiisa ebassword yaroo fudud emailadiisa ku xidhin websiteyada iyo meel meeshuu rababa aanu kligiska siin softwareku doono soo download garayno combyuutarkiisa ku duubin kaasi waa mas-uuliyad dhinaca qofka saaran oo kaga badbaadi karo wax uu garanayo inuu isticmaalo waxa weeye softwareka qofkan ama ganacsada ah ee internetka ku xidhan uu isticmaalayo ama qofka gaarka ahiba ma isticmaalaya qofkii su-aal weye antiviruses ma isticmaalaya oo antiviruses waxa weye de computerka inay ka ilaaliso cuduradii ay kamid ka ahaayeen viruska ay kamid ka ahaayeen qaar laya trojan horse oo qofka inkinta computerkiisa ay ku duubmaan dabeedna dheytadiisii waktiyay diraya oo qofkii nuglaansha gelinaya waxaa kamid ah dee maadaama qofku uu isticmaalayo internet waxa uu loo baahanya inuu isticmaalo firewall wax loo ya- loo yaqaano oo markuu internetka ku jiro maadaama casrigan kombyuutarada aynu isticmaalana ay internetka ku wada jiraan waxaa ka buuxa dad hackers la yidhaahdo oo qarbudaya kombyuutarada mar walba janiska ay helaan aan luminaynin marka firewallku wuxuu kombyuutarkaaga ka caawinaya inuu networkaagan iyo da- kombyuutarada isugu kaa xihan haddaad shirkad tahayba ka ilaaliyo wax kasta oo qarbudaad iyo halis ku gelin kara mid ka mid ah hababka ugu sarreeya ee loo ilaaliyo macluumaadka ayaa ah dhisidda derbiyo kala duwan oo ka hortaga kooxaha kombiyuutarada u dhaca inay soo dhaafaan waa kan cabdinaasir soola oo arrintaas inoo sharxaya waxaa jirta maamaha ingiriisku yidhahdo ka hortagga ayaa ka wanaagsan daaweynta waxaa la yidhahdaa prevention is better than cure waxaa jira waxa la yidhahdaa firewall ama derbi dabka kaa celiya waa derbiyadan loo isticmaalo dabka caadiga loo isticmaalo Uh, firewallka wuxuu u kala baxaa mid software ah iyo mid hardware waxaanu ka hadlaynaa waxyaabo qaali ah oo maaragtay shirkadaha adduunka ugu waaweyn ay isticmaalaan laakiin waxaa xusuus mudan ah, firewallkaas qof baa soo dhisay ama adigoo kale ama anigoo kale ayaa soo dhisay waxaa imaanaya qof kasii tacliim badan ayaa imaanaya oo kasoo gudbi kara marka eh, sida keliya looga hortagaya waxay tahay in ay firewalls kala duwan ama eh, derbiga maaragtay aan soo gudbi karin dabka oo kala duwan oo adag la dhigo isla markaana lagu sameeyo waxa la yidhaha supervision oo qof ilaaliyana loo hayo laakiin qof odhan kara male maanta xilligan aan ku jirno boqolkiiba boqol waan ka hortegi karnaa wixii attack lagu soo sameeyo aday yarta shirkadaha ugu adag waa shirkadda la yidhahda google oo runtii aan lasoo dhexgelin karin saasay tahay maalin walba attack ayaa lagu soo sameeya
farsamada casriga ahi xilligan waxay la falgashay noloshii caadiga ahayd waxayna abuurtay horumar aan lagu riyoonayn wakhtiyo hore taas beddelkeeda waxay wadataa cabsi badan waxaa dhici karta khalad yar oo hal qof sameeyey inay horseeddo waxyeello balaayiin dollar sababta mar kasta dad kala duwan ayaa gacanta ku haya macluumaadkaaga sida baananka shirkadaha internetka shirkadaha antifireska soo saara oo qaarkood macluumaadkaaga ay helaan haddiiba dowladuhu ka codsadaanna ay siin karaan iyo wixii la mid ah sidaas awgeed qofka doonaya in xogtiisu sir u noqoto ha hubiyo meesha uu macluumaadkiisa dhigayo haddii kale xaajadu waa banyaal waa xoolo aad ood ku wareejisay oo waraabayaashu ay doonayaan in ay helaan meel ay xoolahaas uga soo dhici karaan maalinta ay fursad ka helaanna aanay saamaxayn intaasna dhegaystayaal waxaynu ku soo afmeeraynaa qaybtii afraad uguna dambaysay barnaamijyo xidhiidha oo ku saabsan dhinaca ammaanka internetka iyo sida weerarrada ka dhaca dhinaca internetka u taabtaan nolosha aadamaha
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo warbixintaasi nala socodsiin halkaad kala socoteena waa v o a haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneyd waxaa nala socodsiinaya mukhtaar maxamed catoosh
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban oo maanta magaalada baydhabo idinkaga imaanaysa taniyo markii ay burburtay dowladda dhexe ee dalka waxaa hana qaaday iskuullo si gaara loo leeyahay oo beddelay waxbarashada ardayda ay ka heli jireen iskuullada dowladdii dhexe ee dalka ay maamulaysay xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa maxay ku kala duwan yihiin iskuulladii hore ee dowladdu ay maamulaysay iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay ee haatan wadanka ka jira waxaa marti iigu ah oo igala qaybgalaya maxamed aadan jimcaale bitiyey oo isagu ka mid ah dadkii wax ku soo bartay iskuulladii ay maamuleysay dowladii dhexe ee dalka ka talinaysay kow iyo labaatanka sano haatanna ka mid ah mucalimiinta magaalada baydhabo iyo maxamed sheekh cabdulaahi xayo oo isaguna ka mid ah ardaydii wax ku soo bartay iskuulladii ay maamuleysay dowladii dhexe ee dalka kow iyo labaatanka sano ka talinaysay haatanna wuxuu ka mid yahay aqoon-yahanada magaalada baydhabo ku sugan waxaa ugu horreyntii hadalka siiyey maxamed aadan jimcaale bitiyey ee waxbarasho tii dowladda iyo tan kale oo privatka kulley qof walba wuxuu dareemi karaa haddii waxbarasho lacag la-aanad hesho dowlad ay ka dambayso kontaroolkeeda iyo ka warqabideeda guddi waalid bay leedahay macalimiinta haysanbay leedahay kuursoon wasaaradda waxbarashada ay u furto kolnaba qaar dibadda ay u dirsato oo bortstudia inay helaan waxbarashada kuwa dowliga ila qurux badan sababtoo ah shahaadi oo waxaad ka helaysa oo international caalami ah oo macnaha caalamka ka tirsan oo lagugu tixgeliyo oo dowlad ah ka dambaysa privatkan kuley waxaan u malaynaa in wax qof shaqsi ay ku egyihiin shaqsigana sidiisaba ma samayn karo shahaado asaga u qaasa waa aqoonsado caalamka intaabaan waran lahaa aniga ayaxayo sidaad u aragtaa fikirkaas dowladdii kacaanka aniga dadkii wax ku soo bartay baan ah waxyaalaha loo ku fiican yahay oo dadkan hadda brivatekan inta burburka dhacay ee dalladahan waxbarasho ay nooga fiican yihiin horta in la xaqira ma aha horta midda koowaad aniga waxaan ku soo bartay ilaban janwari baan ka baxay baydhabo hoose dhaxana waxaan kaga soo baxay degmada ufuro baan kaga soo baxay dugsigayga sarena waxaan kaga baxay ilaban janwari waxaa nala ku celiyey maxay ahayd ololihii baa laba sano nala ku celiyey sideed sano oo xagga ah iyo afar sano oo inta ah laba iyo toban sano aan dhiganay laakiin af soomaali iyo suugaan iyo kacaan iyo waxaan baran waxaan bartay adiga in uun aniga markaas dadka kula hadli karo oo af soomaali ah ilmi cunugii hadda aan dhalay f benis buu dhigtaa alfiyabta ibnu malik buu akhriyaa oo kun bayd ah marka muqaarana haddii lagu sameeyo waxbarashadii hore iyo tan adeer taasna anaa soo dhigtay tanna wiilkaygaa dhiganaya alxamdulilah marka haddii muqaarano lagu sameeyo taas waxay ahayd ummaddaa israacsanayd dadkaa isjeclaa amni baa jiray dowladdu ammaan bay lahayd laakiin waxbarashada aad bay u liidatay haddase burbur baa jira laakiin waxbarashada taya yeelatay aad baana wax loo barta maxamed jimcaali bitiin ma aaminsan tahay markii isbarbardhig lagu sameeyo waxbarashadii hore iyo tan inay waxbarashadan brivatka ay horumarsan tahay qof walba dadaalkiisay ku xihan tahay arday walba fasalkuu ku jira macalinku hortaagan bay ku xihan tahay aqoonna kuma yareen xilligii maxamed siyaad bareed macalimiinta ay joogeen jaamacadaha macalimiinta ka soo baxdaa dugsi sare wax ka dhigi jiray waana la yaqaanaa soomaaliya heerkay ka gaarsansanayd santifiga aqoonta macalimiinta dibidda laga keena waxaa ohan jireen maxaa kuwa noogu keentaa ayagaaba macalimiin ah waad qiyaasi kartaa arday soomaali ah xilligaas uu joogay aqoontiisa tayaday lahayd cunugii waxbaran waayana waxay u taallaa waalidkiisa iyo bay-aadu ku nool yahay haddii kuwa kaa horeeya wax yaqaana gurigaas ay ku nool yihiin way ku saacidaan waxbarashada waxaa laysaga kaalmaystaa guriga dugsiga ardada dhexdooda waxaa horey loo yeeraa cilmi bayna talaamiid cilmigu wuxuu ku dhex jira ardada dhexdooda mid kale faa'iidaha ayaa jirta oo dowladdu ay leedahay sidaa ardayga markuu dugsi sare soo gaaro ama heer jaamacade laab wax lagu diyaariyo kiimikaa jirto kiimika meel wax lagu diyaarin waxaa ballanqaadi kara amnigeeda dowlad xilligan brivatka lagama yaabo in macnaha dugsi private uu keensa meel laab lagu diyaariyo oo chemistry ama biology waxaa laga yaabaa ardayga inuu macnaha laba kiimiko aan islahayn marka uu isku daro ay noqon kartaba waxyaabo cudur kala dhaliya oo damaanada waxaa farta taagaya maxamed sheekh abdullahi maasha allah calaa qadrihi aad buu u ammaanan yahay saaxiibkay war orodo waxaa tagtaa xamar libraries yaa baraad sheegaysaa jaamacad oo waxaa laga keenay nin mayd baa la soo qaataa oo jaamacadda banaadir ay keentay oo ardada qaliil lagu baraa laybareeriyaashaadan aqoonine iyo jaamacadahaadan tacliimtooda waxba ula socon walaalow dowladdii siyaad barre amni iyo maxay kacaan iyo isku duubni iyo waaw iyo nabad waan ku ammaanayaa amaa waxbarasho soo maaha dalladahan maxalliga ah ee f danis iyo dalladahan kaleo hadda waddanka wax ka taray ammaan bay leeyihiin siyaad barre dowladdiisii iska dhaafe macalmid hore midda hadda taalla inta jaamacadda banaadir inta ka soo baxda sanadkii oo neersise ardayda ul waxaa la jira dugsi sare caafimaadka la dhihi jiray waxaa lageyn jiray dugsi sare meel u dhow baa la geyn jiray waxbaa la soo bari jiray laakiin hadda dhakhaatiir baa soo baxda dhakhaatiir awalna dhakhaatiir soo baxda waa yaraa ilma adeeryaalow yaan indhaha laysku qabanine hadda ilmaheenniyaa ka wada yimid iskoolaka war shalay waxaa yimid shan toban wiil oo b h ah toban wiil oo master ah ayaa timid oo inta shaqa ka rabta baydhabo siyaad barre weligeed lama arkine master wiilasha wata oo suudaan iyo kharduum iyo ka soo wada baxay iyo sacuudiga iyo masar ka wada yimid burburkaana la helay dowlad iyo nabad unaan raadino laakiin tacliin midaan hala qaato
guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban waxaa ila falanqeeyey maxamed aadan jimcaale bitiyey iyo maxamed sheekh cabdulaahi xayow tan iyo mar kale intaan kulmi doonno aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
dooda gaaban waxaanala socodsiinaya mukhtaar maxamed catoosh halkaa ka dhegaysanaysaana waa v o a washington haatana dhinacii qasaayidka bisha barkaysan ee ramadaan aanu ugu talagalay dhegaysi habboon
محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد من الله نهاية يا محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد من الله نهاية يا محمد فسحبوا أنا بقفة وين لسيو وحلبوا أها رجال إيه فضلي قرآن بو أها كتاب كيلو فسحي وفضلي سفر دي خير لسيو فسحبوا أها نبي قفة ما وين لسيو وحلبوا أها رجال إيه فضلي قرآن بو أها كتاب كيلو فسحي وفضلي سفر دي خير لسيو محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد إلهي قاتل باقي مقار كسيو قياس وحو أقنا مجرى قروع دي رسولك وفي إكرا قرنونك عذاب تقلي وفي عاشقا قبوغا شنالا خبوريه kuleelka badan laga kafaala qaade ilaahay qaadir baaqi magaar ku siiyo qiyaas wax u eg ma jira qurucdii rasuulka qofkii inkiraa qarnuunka cadaabta galaye qofkii caashaqa qabowga jannada qurquriye kuleelka badan laga kafaala qaade محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد وين الله نهاية يا محمد أذان مصطفى وقبل مرتي كوناي أذان مصطفى وعذابك كاغناي أذان مصطفى وقلبك نو ما يري كري مرتكاغي ومخلوق بكا مباري أذان مصطفى وقبل مرتي كوناي أذان مصطفى وعذابك كاغناي أذان مصطفى وقلبك نو ما يري كري مرتكاغي ومخلوق بكا مباري محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد sadkaaga inaan noqdon sooryadaada cunay subax iyo saqdhaaxaan kuugu saliya salaatullah calayka
qasiidadaasi ayaana u dambeysay idaacaddeenni fiidnimo intaaynu kulmi doonno lixda iyo barhka xaggayga waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo hase ahaatee waxaa haatan idinku soo maqan oo goordhow aad dhegaysan doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga الله عليك يا محمد وآلك وأصحابك يا محمد